بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام النووي رحمه الله baabu maa yudcaa bihi lilmariid wuxuu baabu yahay maa yudcaa bihi waxa loogu ducaynayo lilmariidi qofka xanuunsan waxaan soo marnay ciyaadat lmardaa iyo fadliga ay leedahay axaadiid ku soo aroortay wax ka mid a waxaana hore usoo sheegnay inay culimmadu ku kala duwan yihiin xukunka ciyaadat lmardaa jumhuurulculamaa waxay qabaan inay tahay sunna mustaxaba bacdu ahlilcilmi oo imaamu lbukhaari raximahullah iyo shaykhu lislaam iyo ibnu cuthaymiin waxay qabaan inay tahay waajib kifaa'iya waajib kifaa'iya haddii dadka qaar u istaagaan inta kale waa ka dhacaysa laakiin waxay leeyihin sunna maahe waa waajib waa fardu kifaaya qofka jiran markii la booqanayo shardi maahan wakhtiga la booqanayo inuu noqdo saacad muxadada oo go-an min leylin aw nahaar axaadiid saxiixa oo arrinkaa ku timidna ma jirto oo xadidaysa wakhtiga la booqanayo qofka jiran axaadiid habeen ku xadidaysa ama maalin ku xadidaysa alcalaama ibnu lqayim raximah ullah wuxuu yidhi fii zaadi lmicaad lam yakun min hadyihi sala allahu calayhi wasalam an yakusa yowman min alayaami biciyaadati lmariid kama mid ahayn hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam an yakusa yowman min alayaam inuu gaar yeelo maalin maalmaha ka mid ah inuu ku gaar yeelo biciyaadati lmariidi booqashada qofka jiran walaa waqtan min alawqaat waqti awqaadda ka midana kuma gaaryeeli jirin bal sharaca liummatihi wuxuu nebigu sala allahu caleyh wasalam u sharciyeeyey ummaddiisa ciyaadat almardaa leylan wa nahaaran wa fii saa'iri alawqaat wuxuu u sharciyeeyey ummaddiisa in la booqdo dadka xanuunsan leylan wa nahaaran habeen iyo maalinba wa fii saa'iri alawqaati iyo awqaadda inteeda kaleba marka ciyaadat lmardaa waa mashruuc fii jamiici alawqaat laakiin haddana maca daalika caadada iyo dhaqannada qofka meesha uu joogo ka jira inuu la socdaah waa muhiim u ilaaliyo caadada iyo dhaqannada macnaheedu waxaa waaye waxaa jira waqti maalan beledkaas caado ay ka tahay in dadkiisu jiifaan oo waqti la hurdo ay tahay ama waqti nasiino ay tahay ama waqti aysan jeclaysanayn in la soo booqdo ay ku beegan tahay awqaadda noocaasoo kale ah oo laga yaabo in lagu dhibsado inaad ka wareegsato ood isku aadiso waqtiya aad is leedahay fursado ayaa jiro qofka jiran lagu booqan karo inaad la beegato ood isku aadiso taa macnaheedu ma ahan inaad maalin ku khasisayso ama saacad gooniya aad ku gaaryeelaysa laakiin waxaad ilaalinaysaa shucuurka iyo xaaladda laga yaabo qoyskaas ama dadka aa u tagaysa inay ku sugan yihiin waxay kaloo culimmadu sheegaan markii qofka uu soo booqanayo dad jira qof jiraan qaarkood waxay yidhahdeen aadaabta waxaa ka mid ah inaan lagu daahin inaan lagu daahin oo sheeko aan la yskaga dul qabsan qofkii jiranaa meesha uu joogay ee waxay yidhahdeen in la soo booqdo loo duceeyo adkaartii nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam iyo adiciyada noo imaan doonta loogu duceeyo niyaddana loo dhiso kadibna laga soo tago sidaasaa habboonay yidhaahdeen laakiin culimmada qaar tafsiilay geliyeen sida ibnu cuthaymiin oo kale raximahullah wuxuu yidhaahda la dhihi maayo mutlaqan ha laga soo degdego la dhihi maayo maxaa yeele waxaa dhici karta buu yidhi qofkan wax booqanaya iyo qofka la booqanayo inay calaaqo dheer ka dhaxayso oo qofka jiran uu jecel yahay la jooga qofkan soo siyaartay ee soo booqday xaaladaasoo kale la dhihi maayo ka degdeg bal waxaa fiican buu leey inuu weheliyo ula joogo maadaama qofka jiran uu jecel yahay la jooga qofkan suxbo gaaraa kala dhexaysa maxabo gaaraho u qabaa wuxuu jecel yahay inuu la sheekaysto wuxuu rabaa inuu weheshado markaasoo kale la dhihi maayo ka degdeg laakiin waxaa leeyahy qofkaasoo kale waxaa habboon inuu la joogo inta uu awoodi karo inuu weheliyo marka waxay ku xihan taha buu yidhaahday qofka mariidka ee xanuunsan ma jecel yahay in lala joogo mase wuxuu jecel yahay in laga tago waxay ku xihan taha buu yidhi qofka jiran waxyaaba lagu garan karaan jiro wuxuu leeyahay qofka jiran hadduu rabo in lala sheekaysto oo dadka su-aalo weydiinayo axwaasha dad kale uu ka warsanayo waa qof rabo in loo sheekeeyo oo lala joogo markaasoo kale wuxuu yidhahday waxyaaba weydiiyey ayaa looga jawaabayaa oo waa la wehelinayaa haddii laga dareemo inuu joo la joogga dhibsanaayo xanuun xoogla uu hayo su-aalaha uu dhibsanayo xaaladdaasoo kalena waxaa fiican in loo fududeeyo oo aan agtiisa lagu daahin calaa kulli xaal waxay ku xihan tahay xaalka uu ku sugan yahay qofka xanuunsan ma laga degdegaya mase waa lagu agnagaanaya qofka xanuunsan xaaladda uu ku sugan yahay ayay ku xihan tahay sidaasoo kale qofka mariidka markii lasoo booqanayo horena waxaan ugu soo marnay fi ladabi almufrad aadaabu listi'daana loo baahan yahay waan hore usoo marnay in idan la weydiisto guriga la tegayo in albaabka aan la isku beegina jaanib laga istaago iyo in haddii la galo xaggee la abbaarayaa qofkii mariidkaha ee xanuunsanaa ma aha guriga in isha lala raacraaco iyo dadka gudaha ku sugan oo qofkii kusoo agmaro ama meel maraba aada fiirisa maa waa inaad qaabisho qofkaa jiran ee aad ugu soo talagasho inaad siyaarato aadaabta looga baahan yahay qofka zaa'irka ah oo caa'idka ahe booqanaya qofka xanuunsan ayay ka mid tahay waxaa aadaabta ka mid ah ama waxyaabaha loo baahan yahay ka mid a wuxuu shiiqu baabkan u caqday raximahullah maa yudcaa bihi lilmariid maxaa loogu ducaynaya waa in loo duceeyo qofka xanuunsan qofkaas xanuunsan ee markaad u tagto waa inaad u ducayso maxaad ugu ducaynaysaa waa inaad ugu ducayso adciyadii nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam uu sheikhu qaybo ka mida baabkan noogu sheegayo can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ida shtaka alinsaanu hadduu insaanka sheegto ashaya shay oo minhu min yani asiga xaggiisa ka mida shay asiga ka mida macnaha waxaa weeye cudwi iyo ximin minhu asiga ka mida ximin jirkiisa ka mida qofka ka sheegta aw kaanat bihi ama ay ku sugan tahay qarxatun aw jurxun qarxa iyo jurxun waa isku macna labada lafdi midka la yidhi ayaa raawigu ka shakiyey ma qarxatun buu yidhi aw jurxun mase jurxun buu yidhi waa shaku min araawi laakiin labada kelimadooda waa isku macna qofku ay ku sugan tahay dhaawac qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calay wasalam biusbucihi haakada qaaladan waa bimacnaa facala nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey biusbucihi fartiisa ayuu wuxuu ku sameeyey haakadaa sidaas wa wadaca sufyaan ibnu cuyaynata arraawi sufyaan ibnu cuyayna arraawi ee xadiidka warinaya wuxuu dhigay sabaabatahu fartiisa sabaabada ah waa farta suulka ku xigta eh ayuu wuxuu dhigay bilardi dhulka fartuu dhulka saaray uma rafacahaa kadibna fartii ayuu kor u soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi bismi illaah turbatu ardina bismi illaahi turbatu ardina ay haadihi tani turbatu ardinaa waa ciidda dhulkeenna dhulkeenna ciiddiisa wa biriiqati bacdinaa ay mamsuujatun ayadoo lagu dheehay oo lagu daray biriiqati bacdinaa qaarkeen candhuuftooda yushfaa bihi waxaa lagu caafinayaa saqiimunaa midkeenna jiran biidni rabbinaa rabbigeen idankii ayaa lagu caafinayaa sidaas ayuu ku akrinayaa kadibna wuxuu saarayaa uu farti ka saarayaa mowdicu alalam meeshii xanuunaysay ayuu farti saarayaa waa dikri ka mid ah ama duco ka mid ah adciyada loogu ducaynayo qofka xanuunsan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam fartiisa suulka ku xigta ayuu ciidda dhigay kadibna koruu usoo qaaday markaasuu dikrigaas ku akhriyey bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina sidaa axaadiida qaar ku timidna wuxuu saaray mowdicu lalam meeshii xanuunaysay ee qofka uu ka jiranaa sufyaan ibnu cuyayna wuxuu saaray buu yidhi sabaabatahu bilardi asabaaba waxaa kaloo la yidhahdaa almusabixa ama asabaaxa waa farta suurka ku xigta musabixa waxaa loo yidhi towxiidka lagu ishaaraa qofka markuu salaada uu tukanayo waa fartuu ishaarayo sabaabana waxaa loo yidhi waxay yidhahdeen culimmadu qofku markuu wax caynayo fartuu taagaa markuu qof caynayo qofkuu caynayo farta ku taagaya farta uu ku taagayo waa tee masuulka amase waa farta suul ku xigta farta suulka ku xigtuu ku taagaya cidduu caynaya saasaa waxaa loogu bixiy bay yidhahdeen sabaaba sabaaba min asabi baa laga keeno caydi ah bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiidkan munaasabaa ku jirta oo waxaa loo munaasabeeyey bay yidhaahdeen aadam calayhi salaatu wasalaam abuuristiisa waxay ahayd min turaab faraci aadam ee bani aadamkana abuuristiisu waxay ahayd min nudfa oo mani baa laga abuuray idan macnaha xadiidka waxaa waaye bay yidhaahdeen allah subxaanahu wa tacaala waa midka aadam ka abuuray min turaab faracii aadamna ka abuuray mani ka abuuray allahaasi waa mid awooda inuu caafiyo qofkan xanuunsan ee ka mida min bani aadam caruurtii aadam ka mid a saa darteeda turba ciidda loo sheegay biriiqati bacdina riiqada iyo candhuuftuna waxay yidhaahdeen waa booskii nudfaday taagan tahay oo labaduba waxay wadaagaan inay ka mid yihiin min fadalaati alinsaan waxyaabaha dheeraadka insaanka jirhkiisa ka yimaada manida iyo candhuufta intaba ciiddina waa la sheegay calaa kulli xaal waa dikri ka mida adkaarta ama duca ka mida adciyada loogu ducaynayo qofka xanuunsan mutafaqun calayhi wa canha radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yacuudu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ah mid soo booqda bacda ahlihi reerihiisa qaar ka mid a yamsaxu biyadihi lyumna gacantiisa midig ayuu ku masaxayay qofkii xanuunsanaa wayaquulu wuxuu dhahaya allaahuma raba annaas adhib ilba's allaahuma allahayo raba annaasi yaa raba annaasi dadka rabbigoodii adhib ilba'sa allow dhibaatada kaxay dhibka allow qofkan ka kaxay washfi ilaahow caafi anta shaafi adigaa ah midka wax caafiya laa shifaa'a ma jiro caafimaad ilaa shifaa'uka ilaa caafintaada mooyaan shifaa'an caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman shifaaan waxay la socotaa washfi ee washfi allow caafi shifaaan caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman xanuun caafimaad wax xanuuna aan ka tegayn ilaahu qofkaan xanuunsan caafi waxay yidhahdeen culammadu waxaa loo yidhi laa yuqaadiru saqaman waxaa dhici karta qofka in laga caafiyo xanuunkaas xanuuno kalena ay hayaan marka nebigu wuxuu ugu duceeyey calayh isalaatu wasalaam in caafidaas ay noqoto midaan wax xanuuna ka tegayn macnaheedu waxaa xanuunada haayoo dhan ilaahu ka caafi midka hadda markaa ku dhegan ee haya iyo xanuunada u qarsoon intaba ilaahu waxaad caafisaa shifaaan laa yuqaadiru saqaman caafimaad aan wax xanuuna ka tegayn laa yuqaadiru bimacnaa waa laa yatruku waa caafimaad aan ka tegaynin saqaman wax jira oo xanuun ah mutafaqun calayhi wacan anasin radi allahu canhu annahu qaala lihaabitin raximah llah saabitba wuxuu ku yidhi alaa arqiika ma waanan kugu tufeen biruqyati rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam ruqyadii nebiga qaala wuxuu yidhi balaa qaala wuxuu yidhi anas allaahuma raba annaas allaahuma allahy raba annaasi yaa raba annaas dadka rabbigoodiyo mudhiba alba'si allaha dhibaatada kaxeeyow ishfi allow caafi anta shaafi adiga ah midka wax caafiya laa shaafiya mid wax caafiya ma jiro ilaa anta adiga mooyaane shifaaan ilaahow caafi shifaaan caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman xanuun caafin aan xanuun ka tegayn ilaahow caafi rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey wa can sacd bni abi waqaas radia allahu canh qaala wuxuu yidhi caadanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa isoo booqday faqaala wuxuu yidhi allaahuma shfi sacdan ilaahow sacad caafi allaahuma shfi sacdan allaahuma shfi sacdan saddex jeer uu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam waxayna yidhaha culimmadu xadiidkan waxaa laga qaadanaya qofka jiran in saddex jeer loo duceeyo nebigu waa sameeyey calayhi salatu wasalaam oo sacda ugu duceeyey allaahuma shfi sacdan allaahuma shfi sacdan allaahuma shfi sacdan saddex jeeruu yidhi rawaahu muslim wacan abi cabdillaah cuhmaan bni alcaas radia allahu canh annahu shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegtay wajacan xanuun yajiduhu uu ka helayo fii jasadihi jirhkiisa faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cuhmaan dac yadaka gacantaada waxaad saartaa cala aladii ya'lamu midka ku xanuunaya min jasadika oo jirhkaaga ka mid ah meesha ku xanuunaysa oo jirhkaaga ka mida gacanta saar waqul waxaad tidhahdaa bismi illaah alaaan saddex jeer waxaad tidhahdaa bismi illaah waqul waxaad tidhahdaa sabca maraatin toddoba jeer waxaad tidhaahdaa acuudu bicizat illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir acuudu waxaan magan gelayaa bicizat illaah ilaahay subxaana wa tacaala cizadiisa wa qudratihi iyo awooddiisa waxaan ka magangelayaa min shari maa ajidu waxa aan helaya shartooda wa uxaadiru iyo waxaan ka digtoonahaba waxa aan dareemayo iyo waxaan ka digtoonahay shartooda ilaahaan ka magangelaya sidaas dheh buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tacliim aada muhiim u ah oo ay tahay qofka inuu xifdiyo markii xanuun qabtana uu ku ducaysto markii meel lagaa qabto ood xanuun aad dareento waa inaad ducadan ku ducaysato sidaasuu nebigu cumaan bin caas baray saddex jeer inaad tidhahda bismi illaah kadibna aad tidhahda acuudu bicizat illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir toddoba jeer waxaad leedaha waa toddoba jeer sabca maraat وعن بن cabاasi رضي الله عنهma عن النبي sلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi maن caada mariضا qofkii soo booqda qof jiran lam yaxdurhu ajaluhu oo ajashiisu aysan soo xaadirin waa midka jiran qofkii qof xanuunsan soo booqda mariidkaasoo lam yaxdurhu aysan soo xaadirin ajaluhu ajashiisa faqaala yidhaahda cindahu ay cinda almariid sabca maraatin toddoba jeer yidhaahda asأl اllaha الcaظiim rab اlcarشhi الcaظiim an yashfiyaka waxaan weydiisanaya allah allihii alcadiimu weynaa raba alcarshi carshiga rabbigii carshigii alcadiimi weynaa waxaan weydiisanayaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo ayaan ilaahay ka baryaya qofkiis toddoba jeer yidhaahda yacnii qof sida hadduu yidhahdo ilaa caafaahu allah ilaa alla waa caafinayaa qofkii xanuunsanaa min daalika almarad xanuunkaasuu ilaahay ka caafinaya waa qof xanuunsan ajashiisu aysan soo xaadirin hadday ajasa soo xaadirto wax miyay u taraysaa maya laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaahiruun dibdhacna ma jiro horumarna ma jiro haddii ajashu timaad laakiin haddaysan geerida u imaanin sidaasna uu ugu duceeyo ilaahay waa ka caafinaya xanuunka hay rawaahu abu daawud wtirmidi waqaala xadiiun xasan waqaala alxaakimu xaakim wuxuu yihi xadiiun صaxiixu calaa shardi اlbukhaari xadiiku waa xadiis صaxiixa وcanhu radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alيyh wasalam dakhala calaa acraabiyin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay nin acraabiya yacuuduhu asigoo booqanaya nebigaa booqanaya calayh salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala haddii uu u soo galo calaa man yacuuduhu qofkuu booqanayo qaala nebigu wuxuu dhihi jiray laa ba'sa tahuurun in shaa allah kaasuu dhihi jiray laa ba'sa tahuurun in shaa allah warkaana rajogelin waayo oo qofka niyadda loogu dhisayo wax dhibaataa ma lahan waa tahuur bimacnaa waa dembi dhaaf xanuunkan ku haya in sha allahu dembi dhaaf buu kuu yahay saasuu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markuu ninka caraabiga usoo galay uu yidhi laa ba'sa tahuur ninkii caraabiga aha wuxuu yidhaahday tahuur bal xuma tafuur calaa shaykhin kabiir tusiiruhu lqubuur markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa nacam idan macnaa tahuur miyaad leedahay buu yidhi bal xuma tafuur wuxuu yidhahda waa qandho aada u karkaraysa oo haysa calaa shaykhin kabiir odo waayeelah tusiiruhu lqubuur waxayna booqay yacnii ay u sababaysaa buu yidhi inuu booqdo qubuurta macnaha wuxuu ka wadaa xanuunkan waa ku dhimanaya anugu ka kici maayo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi fa nacam idan haddaba waa yaha buu yidhi hadday sidaa tahay waa waxay soomaalida yidhaahdaan waayeelwadkiisa waa yaqaanaa waayeelwadkiisa waa yaqaan macnaha dadka waayeelada ama ragga qaar wuxuu ku leeyahay aniga xanuunkaan xanuunkan ihaya hore uma arag marka u malaymaa inaan midkaan ka kacayo way sheegaan dadka waayeelada qaarkood waana dhacdaa in badan mararka qaar saasay noqotaa oo waxyaabo badan iyo astaamo badan uu arkaya uu isleeyahay xanuunka waa midkaa ku tegi lahayd inuu ilaahay caafiyana waa suuragal calaa kulli xaal laa ba'sa tahuurun in shaa allah waxay ka mid tahay waxyaabaha laguu leeyahay qofka mariidka ah markii la booqdo si loo rajogeliyo una ixtisaabsado in xanuunka uu haya hadduu ixtisaabsado uu noqonayo kafaara lidunuub dunuubta ilaahay ugu dhaafaya subxaana wa tacaala wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana jibriila ata nabiya sala allahu calay wasalam jibriil nebiga ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya muxamed ishtakayta muxamedoo ma sheegatay maxanuunaa ku haya qaala nabigu wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi bismi illaahi arqiik bismi illaah magaca alle ayaan arqiika kugu tufaya min kulli shayin shay kasta yu'diika ku dhibaya min shari kulli nafsin naf walba sharteeda ow cayni xaasidin ama xaasid ishiisa inta waa kaaga tufaya allaahu yashfiik bismi illaahi arqiik allaahu yashfiik allaha ku caafiyo bismi illaahi arqiik sidaasuu ku yidhi jibriil nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaynayo qofka mariidka ee xanuunsan yashfiikana mar walba ya-da waa la kordhigaya oo dhihi maysid yushfiika yushfiika waa habaar allaha ku halaago waay haddaa ya-da godo waa allaha ku halaago walidaalika imaamu shaafici baa waxaa la yidhi naagaa soo booqatay soo xanuunsan markaase waxay tidhahda allaahu yushfiik allaha ku halaagay tir macnaha ayadu lama jeeda sidaas allaha ku caafiyay ka wadaa markaasuu yidhi allaahumma biqalbiha laa bilisaaniha ilaahu qalbigeeda ii qabo carabkeeda ha ii qaban buy carabkeeda allow ha ii qaban maxaa yeelay carabkeeda waa gaftay oo lafdiga ay ku dhawaaqday waa halaag laakiin allow qalbigeeda ii qabo maxaa yeelay niyadeeda duco waa iyadu inay ducaysay ugu talagashay ugama talagelin inay habaarto marka ya-da in la godaahi waa qalad oo ya-da in la kordhigo allaahu yashfiika وعن أبي سعيد الخdري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهma شhهda waxay xاadireen على رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم معنaa أنهma شhهda waxay ka marqaati kaceen على رasuuل اللahi صلى اه علي وسلم أنه qاala inuu نبigu yidhi maن qاala لا إلaهa إلا الله والله أكبر qofkii yidhahda لا إلaهa إلا الله والله أكبر صدقه ربه rabbigii ayaa u rumaynaya faqاala alla wuxuu yidhi لا إلaهa إلا أنا وأنا أكبر wإida qaala hadduu yidhahdo laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah qaala yaquulu alla wuxuu leeyay laa ilaaha ilaa ana waxdii laa shariika lii wإida qaala hadduu yidhahdo laa ilaaha ila اllah lahu اlmulku walahu اlxamd qaala laa ilaaha ilaa ana liya اlmulku waliya اlxamd wإida qaala hadduu yidhahdo laa ilaaha ila اllah walaa xawla walaa quwata ila biاllah laa xawla xeelad ma lihin ay laa xawla lana wlaa quwata awoodna malihin ila biاllah ay ila biicaanat اllah wa towfiiqihi qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ila bi wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray man qaalaha qofkii yidhaahda fii maradihi xanuunkiisa dhexdii qofkii yidhaahda uma maata kadibna dhinta oo sidaa ku dhinta lam tadcamhu naar naaru ma quudato qofkaasi naar jirkiisa taaban mayso naaraa looga badbaadinayaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidkana waa xadiid saxiixa wuxuuna tusinayaa fadliga uu leeyahay dikrigan qofka inuu la yimaad fii maradihi laa ilaaha ila allah wallahu akbar laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu lxamd laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu lxamd laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah inta dambe alla u tasdiiqinaya macnaa mid walba ilaaha u rumaynaya subxaana wa tacaala laakiin asiga sidaa ayuu dikriga u leeyahy qofkii sidaa yidhaahda fii maradihi maradka iyo xanuunkaasna ku dhinta maxaa loo ballan qaaday lam tadcamhu naar naaru ma quudanayso ma taabanayso waa fadli weyn xadiidkuna waa xadiid saxiixa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin